weliba tababar ka saabsan baradowga isbedelka cimilada langobad ee ardayda dhikadaasi jaamacadda koonfurta soomaaliya ee magaalada baydhaba welibana ujeedka tababarkun haayeyni korlanqaada fahamka xirfadda iyo cilmiga ee ka saabsan baradowga isbedelka cimilada iyo deegaanka iyadoona la abuuro madalnan iskasheenow ardayda doodna lakagobadow si korlanqaqaada aqoontiyo xirfadiyo muhiimkan ee an adkaysadowga iyo yaraayowga dhibaatooyinka ku dhalada isbedelka cimilada ardayda dhikadaasi kuliyado shalgadiisan ee jaamacadda koonfurta soomaaliya iyo ku faa'iideysadeen tababarkun oo si xiriireen dareeri lisaacadooda faham guudniyo ku heleen ardayda madaga walbarashada arrimo ardayda jaamacadda koonfurta soomaaliya maxamuud abuukar cabdulaahi oo tababarka furiya ardayda kala dardaaramiini si faylan ku faa'iideysadaan
kaasi oo jaamacadda koonfurta soomaaliya iyo hay-adaha shale oxfam iyo a a j onta badan mashaariic oo deegaanka iyo horumarintiisa iyo gudan soomaaliya guud ahaan gaar ahaanna jaamacadda koonfurta soomaaliya helay intii ku mid nagata dadka oo maliraabisa isbedelkii cimilada bulshada kukuwacaya kiliyaasa ama ilaraayis insheegas waxyaabaha isbedelka cimilada sheegno kor iyo sidana daasaygan ka hortaago kor maadaama isiin ardaydii oo walkabaradaas jaamacadda koonfurta soomaaliya ti mayba macnaha priority koowaad ama may laraayis mudnaanta koowaad siyaane intii ardayda iyo laftirsho kuwar haayaan isbedelka cimilada waayo adduunka waxyaabaha inta badan jaalan jibin dadkaane waa isbedelka cimilada sidaisin ogsantin bay dhow laftirsha qayb weyn aad qaadatay may dheeraayse saameyn haddii lagu hadlo isbedelka cimilada daadad fara badan ya dhiyeen mayba isku jaree kuleel fara badan iyo jara marka waxyaabahaas dhan may waaye waa isbedelka cimilada iyo sheeneeg marka geeka mayba si toose marka andaha furdaane taleyninkaasay waana kumid ardayda ku geebgeli tababarkiiyo ku hadaleen walyaawayo ku baradeen tababarka bismillaah magacay baleeray fartuuy saan xasan geek wayban iin soo day tababar la magacabay isbedelka cimilada wayban iin waday jaamacadda koonfurta maasha allah iyadoo laga faa'iideeyey way rajeeyay dadkii kale oo lasii baray in oo si yani dadka sii deersiyaan magacaygu waa cismaan xuseen xasan waxaana arday wax ka barta jaamacadda koonfurta u s s fakultigan bartana waxaa weeye waa faculty public administration runtii maanta waxaan ka soo qayb galay tababar ay noo soo abaabushay jaamacadda koonfurta ayay fangaraynaysa oxfam riyaal waxyaalo fara badan ayaan ku fahmay oo ku saabsanaay tababarkaasi climate change isbeddelka cimilada waxyaalo badanaa jiraan oo noola soo sheegay maanta aan ka faa'iiday laakiin specially waxaan yani waxaan rabaan wax ka sheego waxaan i saameeyey yani climate change wax sababay waxaa waaye waa wax natural ah dabiica ilaahi subxaana wa tacaala yani u wato sida roobabka oo kale iyo waxyaale yani conflict ama maarata adiga oo artificial oo biniaadamka u sababo midaan oo maarata naturalka sida droughtiska oo kale abaaraha maxamed shariif gulow ka mid ahaa ardayda jaamacadda koonfurta ka qalanjibisay sanadkan waxaa maanta tababar ku saabsan cimilada iyo maaragtay isbeddelka ay ku imaatay oo jaamacadda koonfurta maaragtay oo hormuud ay ka tahay iyo hay-ad exfam la yidhaahdo tabarkan oo maanta noo bilowday qorshihiisu inuu yahay inuu laba maalmood socdo muhiimadda maaragtay uu leeyahay waxaa ka mid ah in dadka laga wacyigeliyo cimiladaa isbedelayso oo marba marka ka sii dambayso maaragtay ay sii xumaanayso taasina oo sabab u ah nabaadguurka maaragtay deegaanada ay ku dhaceen tababarkun ardayda jaamacadda koonfurta soomaaliya lakabaraaya isbedelka cimilada iyo weliba isku kaaladay jaamacadda iyo hay-adda oxfam oo gacan ku jeysatiya